asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu tusaalayaasha farada badan iyo tilmaamaha farada badan ama talooyinka farada badan aynu ku bixinno kuwaas oo ah kolba habka adigu aad u fahanto sababtoo ah haddii aad u fahanto xubintanu inay xubin murtiyeed mahmaaha tahay mahmaah kastana ay tala un ama tusaale ama tilmaan ay ku fadhido sidaas iya haddii aad u fahanto dee way fudud tahay inaad u fahanto xubnaha murtida ee meesha ka baxoo dhan inay tala yihiin haddiise aad u fahanto inay sheeke layska yidhi yihiin dee wax qiimaa kuguma fadhiyaan sababtoo ah adiga laftaadu waxa aad qabanaysa iyo hadalka aad leedahay hadduu kuu qiimaysan yahay oo aad u fahanto inuu kuu qiimaysan yahay dee qiimahaasu macno ayuu kuugu fadhinhayaa oo hadalkaaga ayaa qiimaysnaanhaya laakiin haddii aadan fahminba in hadalkaagu qiimo ku fadhiyo ama aadan qiimaynaynin dee wax qiimo ay kuugu fadhidaay ma jiro bay ka dhigan tahay si marka aad u fahanto qiimaha noloshu waa in adigu markaa marka hore hadalkaaga laftiisa waa inaad qiimaysaa oo waxyaalaha qaar aad ka ilaalisaa waxyaalaha qaarna aad ku aadisaa marka ayuu wuxuu noqonayaa hadalkaagu mid adiga ku qiimaysan oo aad garanayso erey kastoo aad leedahay ama hadal kastoo aad soo saarayso darajada uu kuu leeyahay iyo inta uu leegyahay aad garanayso marka taa iyada aad isla ogaato dib dambe wixii hadal aheed maqasho ayaa kuu qiimaysnaanhay sababtoo ah qofku dee isagoo markuu isqiimeeyo ayuu ogaadaa qiimaha dadka kale ay leeyihiin laakiin adigu haddaad isqiimeyn weydo dee ma garanaysid qiimaha dadka kale uu leeyahay sababtoo haddaad garanayso qiimaha dadka adaa iska bilaabi lahaa oo adiga shakhsiyadaada ayaad qiimahaaga isqiimayn lahayd sidaa darteed xubnaha laftooda waxay u baahan yihiin inaad qiimayso balse marka hore waa in hadalku kuu qiimaysan yahay afku kuu qiimaysan yahay dhaqanku kuu qiimaysan yahay hidduhu kuu qiimaysan yahay markaas ayaa waalidku kuu qiimaysan yahay tilmaantu kuu qiimaysan tahay waanadu kuu qiimaysan tahay marka ayuu qiimuhu qiimaha hadalku kuu soo baxaya sheekeen maantana waxaan kusoo qaadanaynaa xubnaheenni murtida sidai caadadayno aadaan halka ku wadaagi jirnay idamkiibe qayb ka mida waana xubinta nin baa wuxuu arkay baabuur fara badan oo haddii ilaahay idmahayo magaalada xamar dhex yaacays waa xamar waa muqdisho dhex yaacaysa waa waagii dee soomaalidu ay magaalada caasimada a lahayd yuu arkay baabuur aad u fara badan oo dhex yaacaysa ayuu arkay markaasuu isaguna wuxuu arkay nin cusubo mar dhow imaaday meesha inuu yahay oo ama maaragtay aan haddii eebba idmahayo isagoo wax gaadhi ah lahayn maadaama marka uusasan wax gaadhi a lahayn ama wax baabuura lahayn ama faduurad xitaa uusan lahayn iyo koryeeri midna wuu yaabay isagoo yaaban buu marka wuxuu yidhi uu fakeray mid kalaa arkay marka inuu fakeri hayo uu garh salaax galay oo aad garhka u salaaxayo ninku marka muxuu ku fakeray wuxuu ku fakeray meeshii isaga uu ka imaaday waxyaalihii qaaliga ka ahaa ama nin kasta wixii uu lahaa wax dadka oo dhan ay lahaayeen inay jireen iyo in kale ayuu gadaal ugu noqday markaasaa waxaa u soo baxay fardihii nugaal joogay ee nin walba faraska lahaa fardihii nugaaleed ee mid walba halka faras uu u daaqahay hadda ma aha hadda dee fardaha ciduna ma leh oo dad kuligii faraslamaaba jiro oo hadda soomaalidu waxaba ma lahaba laakiin waxaan ka hadlayno waa toddobaatameeyadii sideetameeyadii markaasuu wuxuu raggii wuxuu xasuustay kulligii nin walba uu faraska goonida lahaa markaasaa la yidhi maxaad ku fakeraysaa oo waa maxay faraskaaga markaasuu nimeeya waan fakeray oo waxaan ku fakeray oo ii soo baxday xamar nin jooga oon gaadhi lahayn wuxuu la mid yahay nin nugaal jooga oon faras lahayn u fiirsaya nin xamar jooga oon gaadhi lahayn wuxuu la mid yahay nin nugaal jooga oon faras lahayn ayuu yidhi waa hadal cajiib ah halkaa waxaa kaaga soo baxaysaa maadaama baabuurtu badnaay hadda marka ninka nairobi joogay aan gaadho lahayn muxuu la mid yahay wuxuu la mid yahay mowj nin haddii ilaahay kuusan ogolay raamo guddaa joogon hal neef oo geelana lahayn buu la mid yahay bay ka dhigan tahay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi nin tala xuni tallaabo ma waayo nin tala xuni tabaalo ma waayo weye tabaalo ma waayo